maalinta caalamiga ah ee samafalka waa maalin caalami ah oo sanad walba la xuso shanta sebteembar waxaa ku dhawaaqday golaha guud ee qaramada midoobay sanadkii labada kun labaiyo tobankii ujeedada ugu weyn ee maalinta caalamiga ah ee samafalka waa in kor loo qaado wacyiga iyo in la siiyo madal guud oo loogu talagalay howlaha samafalka ee caalamka oo dhan ha ahaadeen kuwa fulinaya shakhsiyaad ururo samafal ah saboolnimadu ma ahan oo keliya dhaqaale la-aan waxay kaloo ka dhigan tahay gaajo takoor xaalado nololeed oo aan ammaan ahayn iyo helitaan la-aanta waxbarasho ama caafimaad diinteena suuban ee islaamka ayuu alleh subxaanahu wa tacaala u soo dejiyey aadanaha si ay ugu hoggaamsamaan xaqa iyo cibaadada alleh keliya diinta ayaana ah halka loo noqdo sheekh maxamed faarax shiwo ayaa sharaxay muhiimadda ay leedahay sadaqada sakada iyo waxa ay diinta ka qabto samafalka diinta islaamka dadka in loo isxaan sameeyo la isxaanfalo shareecada islaamka aad iyo aad ayay noogu boorisay aayadda ilaahay subxaanah wa tacaalaani wuxuu leeyahay ilaahay subxaanah wa tacaala wa axsinuu in allaha yuxibu lmuxsiniin wanaag fala wanaag sameeya ilaahay subxaanah wa tacaala wuxuu jecel yahay kuwa wanaaga sameeyo marka in dadka loo ixsaan sameeyo waxay leeyihin culummada alixsaan ila annaas cibaadatun min afdali alcibaadaat waxay leeyihiin in dadka loo ixsaan sameeyo ixsaan loo sameeyo waa cibaado midda ugu fadli badan cabdiraxmaan ibraahim xasan oo ah samafale ayaana weydiiyey shaqooyinka ugu muhiimsan ee uu qabto ururkooda ururkan wuxuu qabtaa shaqooyin ay ka mid yihiin caawinta dadka danta yar iyo barakacyaasha tusaale in aan u qeybino raashiin inaan siino biyo nadiif ah iyo adeega caafimaad oo deg deg ah waxbarasho iyo tababaro
dadka samafalka loo sameeyaa ayaa noqon kara barakacyaal dad takooran xaalado nololeed waxbarasho la-aan caafimaad iyo kuwo kale duniya ismaaciil muudey waa ardayad dhigata dugsi lagu barto qur-aanka iyo maadiga waxa ay sheegtay in tan iyo sanadkii labada kun koo iyo labaatankii oo ay ku jirtay howlaha waxbarasho aysan waalidiinteeda ka welwelin waxqarashaad ah magaceeba waa duni ismaaciil muude waxaan dhigtaa madrasada agoonta iyo danta yar waxaan ku faraxsanahay inaan kusoo biiray madrasada waxaan kusoo biiray labada kun laatikooda wax lacagna ooma ku dhigto iskuolka iyo dugsiya hooyadee lacagmabixis aabaheena lacagmabixiyo marka waa ku faraxsanahay inaan dugsiya ani dhigto dhallinyarada soomaaliyeed ayaa kaalin weyn ka qaata samafalka iyaga oo caawiya dadka nugul waxaana ay door weyn ka qaataan iscaawinta iyo horumarinta bulshada waxaana ka mid ah khatra jabuuti muuse oo sharaxday sababta ku dhiirigelisay in ay ka qayb qaadato howlaha samafalka waxaa igu dhiirigeliyay dhowr siyaabood haddii kuusoo goo waxaa kamid a dareenbiri aadilmo markii aad aragto dad baahan oo dhib ku jira qalbigaaga wuxuu dareemayaa naxariis fara badan yacnoo dadkaas ku caawi kartid wasiir ku-xigeenka wasaaradda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka dowlad goboleedka hirshabeelle mudane cumar maxamed cumar ayaa ka hadlay kaalinta ay hirshabeelle ku leedahay fududeynta howlaha samafalka
dowladda wax badan ay ka qabataa howlaha ka socda samafalka dalka hadday noqon lahayd in dadka u baahan samafalka la geersiiyo wixii ay u baahnaayeen lana xaqiijiyo in ay gaareen iyo in kale marka loo fiiriyo waxqabadka dowladda waa midka ugu muhiimsan dadka hadda saboolka ama dadka tabarta yar ay ku tiirsan yihiin samafalku ma aha waxaa la dooran karo oo keliya ee waa nolol iyo badbaado waa halka laga helo nafis rajo iyo mustaqbal bulsho oo wanaagsan sidaasi darteed xuska maalinta caalamiga ah ee samafalka wuxuu dadka soomaaliyeed dib ugu xusuusinayaa qiimaha ay leedahay iscaawinta iyo in la mideeyo dadaalada bulshada dowladda iyo ururada samafalka si loo gaaro nolol sharaf leh oo ka wanaagsan